gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho xasan maxamed xuseen mongaab ayaa hay-adda gargaarka iyo maareynta musiibooyinka qaranka ee soodma ku wareejiyey deeq lacageed oo gaaraysa laba boqol oo kun deeqdan ayaa la rajeynayaa inay gaarto gurmadka abaaraha ka taagan gobolka awdal ee somalilan gudoomiyaha oo arrintaasi ka hadlayana waxa uu yidhi maanta halkan waxaan u joognaa munaasabad kooban oo maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose muqdisho ay ku wareejinayso deeq yar oo lacag ah oo gaaraysa laba boqol oo kun oo dollar ay ku wareejin doonto hay-adda sodma hay-adda maaraynta musiibooyinka hay-adda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka hay-adda qaran oo guddoomiyaheedii guddoomiye maxamed macalin uu nala joogo ayaan ku wareejin doonnaa haddii ilaa idhaahdo waa gurmad yar oo anugu tala galnay walaalaheenna ay ku dhufatay abaarta ee awdal aan deegaanada zaylac iyo lughaye iyo dhammaan yacnii awdal qaybahay ugu dhufatay abaarta gobolka banaadir iyo magaalada muqdisho waa caasimaddii dalka waana saldhigii ummadda soomaaliyeed sidaas daraaddeed waxaa laga maarmaan ah inuu mar walba banaadir uu u noqdo barbilow gurmadka abaaraha ee ku dhufta dalka intiisa kale abaaruhu waddanka way ku soo laalaabteen meelo badanna way dhibaatay maaragtay dadka iyo dunyada u geysteen dabcan waxaana ugu wacan isbeddelka cimilada ee adduunka ka dhacay oo waddankeenna saameeyey runtii waxaan ugu baaqayaa markaan guud ahaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan shacabka ku dhaqan caasimadda dalka ganacsatada hay-adaha samafalka iyo saaxiibbada caalamkaba inay u gurmadaan awdal dadka ku dhibaataysan yani abaarahaas inay u gurmadaan yani oo gurmad weliba deg deg ah lala gaaro annaga caasimadda ummadda soomaaliyeed maamulkeeda haddaan nahay wasiiradeenna sharafta leh iyo xildhibaanada iyo guddoomiyaha hay-addaba taageeradan yarta ah waa gurmad deg deg ah